asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacana wanaagsan akhyaarta qiimaha hawada nagala xidhiidhay halkani waa shabakada caalamiga somaali diaspora news dot com kurisu dhawaada war waxii dal iyo dibaddu aydan ka helnay habeenkan caawa warkana waxaa si wadi jireed kusoo tubinaya yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad qodobada warka madaxweynaha somalilan oo safar gaar ah ku jooga magaalada berbera ayaa salaadii jimce la tukaday dadweynaha reer berbera wasiiro ka socda dowladda federaaliga soomaaliya ayaa safar ugu baxay dalalka tunuusiya iyo imaaraadka carabta wasiirada arrimaha dibadda iyo gudaha ee somalilan ayaa ka qaybgelaya shir looga hadlayo nabadda soomaaliya oo ka dhacaya dalka ethoobiya maraykanka oo hanjabaad kulul u diray ruushanka garowe kulan lagaga hadlayo horumarka gobolka nugaal oo lagu qabtay magaalada garowe akhyaarta qiimaha hawada nagala xidhiidha intaasi waa qaar ka tirsan wararkii cawaan idii haynay makrada jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siinaayo maalintii laba socdaal gaar ah ku jooga magaalada berbera ayaa maanta dadweynaha reer berbera kula tukaday salaadii jimcaha masjidka khaalid bin weliid ee u dhow xarunta gobolka saaxil taasoo ay salaada ku wehelinayeen guddoomiyaha gobolka saaxil maayarka magaalada berbera maarayaha dekeda berbera taliyaha ciidanka booliska taliyaha ciidanka mariiniska taliyaha ciidanka madaxtooyada somalilan iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka saaxil sheekh salebaan saciid cali ayaa khudbad diini ah oo halkaasi ka soo jeediyey waxa uu kaga hadlay ahmiyadda ay leedahay salaada roobdoonta ah ee uu madaxweynaha somalilan amray in la tukado maalinta beri ah oo ku beega lix iyo labaatanka bisha abriil taas oo lagu oogi doono wadanka oo dhan waxa uu sheekhu hoosta ka xariiqay in madaxweynaha safarkiisu yahay mid gaar ah oo aan howlo qaran wadanin ee uu soo booqday magaalada berbera waxaanu ilaahay uga baryay madaxweynaha in uu ku sugo hogaaminta toosan ee dalka ka wado iyo cimriga iyo caafimaadka uu u siyaadiyo boqolaal ka tirsan dadweynaha reer berbera oo salaada madaxweynaha kula tukaday masaajidkaas ayaa si weyn afaafka hore masaajidka ugu soo dhoweeyey madaxweynaha sacab iyo soo dhoweyn diiran waxaanuu madaxweynaha sanaan gacan haaris ah la wadaagay dadweynaha tubnaa masaajidka hortiisa safarka madaxweyne siiraaye ayaa ah mid gaar ah oo nasasho u muuqda kaasi oo wararka qaar sheegaya inuu booqday xeebta puntland oo hore ugu dabaashay waxaana la filayaa in maalinta beri ah dalka oo dhan laga ogo salaada roobdoonta ah madaxweynaha somalilan president siiraayo safarkiisa ayaa noqonaya kii ugu horeeyey ee gobolada dalka mid ka mid ah u socdaalo iyada oo aanay wehelinayn wax wasiir ah oo xukuumaddiisa ka tirsan ama mas-uuliyiin kale wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda cabdiraxmaan ducaale beyle iyo wasiirka maaliyadda xuseen cabdi xalane ayaa safar shaqo ugu baxay dalka tunuusiya kadib cusumad rasmi ah oo la sheegay inay ka heleen bangiga horumarinta africa ee african development bank iyo dowladda tunuusiya wasiirada ayaa lagu wadaa muddada ay joogaan dalka tunuusiya inay la kulmaan donald kib bruka oo ah madaxweynaha bangiga horumarinta africa qaar ka mid ah madaxda waaxyaha kala duwan ee bangiga wasiirada arrimaha dibadda tunisiya mongi xamdi wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda xaakim bin xaamud iyo mas-uuliyiin kale cabdiraxmaan beyle wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo jir jaraad ku qabtay garoonka diyaaraduhu ay ka hadaanay magaalada muqdisho inta aanay dhoofin ayaa sheegay in madaxda bangiga horumarinta africa ay kala hadli doonaan fududaynta deeqaha maaliyadeed ay ugu talagaleen soomaaliya ayna qaar ka mid ah wasiirada dowladda tunisiya u bandhigi doonaan hindise cusub oo horumarinta xidhiirka labada dal ah kana qaybgelayaan kobaca dhaqaale iyo maalgashiga dalka sidoo kale wasiirka ayaa intaas ku daray in socdaalkooda tunisiya kadib ay u gudbi doonaan dalka isutaga imaaraadka carabta oo ay kaga qaybgeli doonaan shir ku saabsan maalgashiga wasiirka ayaa waxa uu carabaabay inay la kulmi doonaan dhigiisa imaaraadka carabta sheekh cabdallah bin sayid al nahyaan iyo wasiiro kale ayna kala hadli doonaan fulinta mashaariic horumarineed oo dubudhiska iyo maalgashiga soomaaliya ku qotoma wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda somalilan mudane maxamed biixi yoolis wasiirka arrimaha gudaha cali maxamed waran cadde safiirka safaaradda somalilan ku leedahay magaalada adis ababa ee wadanka ethoobiya mudane aadan nuux doole ayaa waxay ka qayb galeen booqashada boqorada ingiriiska ee ku sugan magaalada adis ababa isla shay waxaa kulan labageesood ahi dhex maray wasiirka arrimaha dibadda somalilan mudane maxamed biixi yunis wasiirka arrimaha gudaha cali maxamed warancadde iyo gudoomiye ku-xigeenka midooda africa mudane winja kulankaas wasiirada waxaa ku wehelinaya mas-uuliyiin sare oo ka tirsan safaarada somalilan ku leedahay dalka ethoobiya waxaa kaloo jamhuuriyadda somalilan markii ugu horreysay martiqaad ka heshay shirka la yidhaahdo tana forum oo saddexdii sanaba mar la qabto shirkaas waxaa ka qaybgelaya wasiirada arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamed biixi yoonis iyo wasiirka arrimaha gudaha cali maxamed waracadde waxaana qabanqaabiyey shirkaas jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo midowda africa waxaa shirkaas kasoo qaybgelaya dhammaan diblomaasiyiinta adis ababa u jooga dalalka caalamka oo dhan maalinta beri ah ayaa la filayaa inay mas-uuliyiinta somalilan ka socda oo anbabaxaan magaalada bahradaar oo shirku ka furmi doono waxaana shirkaasi lagu lafaguraya oo lagaga hadli doonaa nabad iyo xasiloonida geeska gaar ahaana soomaaliya magaalada garowe ee caasimada maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland waxaa maanta oo jimcaha lagu qabtay shir looga hadlayay horumarka gobolka nugaal kaas oo ay kasoo qayb galeen kaas uu soo qabanqaabiyey wasiirka deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta puntland guuleed saalax bare wasiire ka tirsan dowlada xildhibaan maamulka gobolka nugaal iyo kan degmada isimo waxgarad aqoon-yahano ganacsata iyo culimo udiin ayaa kasoo qayb galay shirkan maanta ee looga hadlayay horumarka gobolka wasiirka deegaanka puntland guuleed saalax bare oo kamid ahaa xubnihii shirka ka hadlay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in bulsho kasta oo reer puntland ah ay mudan tahay inay ka tashadaan aayahooda iyo horumarka degmadooda iyo gobolkooda isagoo intaas ku daray in dowladdu taageerayso cid walba oo wax qabsata wasiirka ayaa ku sheegay hadalkiisa shirkan maanta inuu yahay mid tusmo iyo tusaaleyn oo ah bulshada puntland loogana hadlayo horumarka iyo nabadgelyada gobolka nugaal waxa loogana hadlayo horumarka iyo nabadgelyada gobolka nugaal waxaa khudbado jeediyey mas-uuliyiin kala duwan iyo haldoorka qeybaha bulshada ee shirkan sheekh maxamuud xaaji yuusuf oo ka mid ah culimada waaweyn ee gobolka oo hadal ka jeediyey shirka waxa uu ugu baaqay dowladda maamulka gobolka iyo ka degmo kasta in ay awood u yeeshaan in la adeegsado sharciga oo laga awood roonaado qabyaalada gudoomiyaha gobolka nugaal cabdiqani xaashi cali waxa uu shirka ka sheegay in qorshaha maamulkiisa uu yahay horumar iyo amniga oo la dejiyo lana xoojiyo waxa dhowaan ayaa gudoomiyuhu sheegay inaysan muhiim ahayn in mar kasta amniga laga fikiro balse loo baahan yahay in la higsado horumar gobolka nugaal ayaa ah kan keliya ee isbedel maamul ka dhacay tan iyo intii la dhisay xukuumadda madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ee afarta bilood jirtay waxaana shirkan waxaanu shirkani kusoo beegmayaa xilli magaalada lagu qabtay dhowr shir oo nabadgelyada wadashaqaynta iyo horumarka lagaga hadlayay ugu dambeyntiina xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa si adag u cambaariyey faragelin uu sheegay in ruushanku ay ku hayaan dalka ukraine waxaana uu ku hanjabay in maraykanku cunaqabatayn adag saari doono ruushanka kerry ayaa ugu baaqay ruushka in ciidamadooda xuduudda ay soo buuxiyeen ay ka qaadaan haddii kale ay qiimo badan kaga bixi doonto dowladda moscow kerry ayaa sheegay in aan wax shaki ahi ku jirin si cadna ay u muuqato waxaa ka socda beriga ukraine inay tahay dad ruushanku afuufayo haddii ruushku sii wado dhaqanka caynkaas ah daaqada u furan ruushku waxay noqon doontaa mid xidhan ayuu yidhi master kerry digniinta kerry kasoo baxday iyo hadallada adag ee isticmaalayay ayaa u badnaa in weli dhanka dhaqaalaha ay kala dagaalamayaan ruushka ayna garab taagan yihiin dowladda ukraine guud ahaan akhyaarta qiimaha wada naga dhexreedha intaas waxaan kusoo gebagabaynaynaa war wixii dal iyo dibadba idin ka haynay warkanka xiga hortii waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo
Hadi Anawal kudayo, buhari hargesi.